sidii aad warkaba ku maqlayseen madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa xalay ka hadlay weerarkii lagu qaaday xarunta madaxtooyada oo ay ku dhinteen ku dhowaad labaatan qof oo la sheegay inay u badnaayeen kooxdii weerarka soo qaaday iyo weliba ciidan ka tirsan dowladda soomaaliya gaar ahaan ku ilaalinayay madaxtooyada waxaa kaloo ku jiray dadka dhintay mid sarkaal ka tirsan xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya iyo jenaraal hore uga tirsanaan jiray ciidanka nabad sugidda ee soomaaliya madaxweynaha soomaaliya wuxuu sheegay inay haatan dowladdiisu xoojin doonto dagaalka ka dhanka ah kooxda al-shabaab waxaana weerarkaasi sidoo kale cambaareeyay qaramada midoobay igaad iyo weliba dowlado iyo hay-ado kale sahre ciidla nuur ayaa warbixintan nooga diyaarisay shirkan jaraa'id ayuu madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya ugu horreyn kaga hadlay inaan waxyeello ka soo gaadhin weerarkii shalay lagu soo qaaday xarunta madaxtooyada waxaanu tibaaxay inaanay ku niyad jabi doonin weeraradaasi
madaxtooyada waxay ahaayeen wixii baryahanba dhacayay waxaan rabaa dadka soomaaliyed inaan u sheegno horta waa caafimaad qabnaa waxaa naga dhintayna dad maxaanku rahda muhiima way ahaayeen allah u naxariisto wiilasha yaryar ee dhallinyarada ah ee da'dooda aad garan kartaan mugaad sawirkooda aad aragtaanne way soo hadligeen oo meeshay keeneen waxaan rabaa shacabka soomaaliyed inaan u sheego nagama leexinayso hadafkii ahayd inaan shabaab dalkan ka tirtirno oon ka baabi'ino marna ka leexan mayno niyaddeenna waxba gelin mayso maaha markii ugu horreysay ee madaxweynaha soomaaliya weerar noocan oo kalaa lagu soo qaado goob uu ku sugan yahay iyadoo la xusuusan karo weerar qaraxyo loo adeegsaday oo lagu bartilmaameedsaday hoteelka jaziira markii ugu horreysay ee madaxweynaha xilkan loo soo doortay hase ahaatee madaxweynuhu wuxuu baaq u jeediyey bulshada soomaaliyeed gaar ahaanna waalidiinta waxaa kaloo fahamka u baahan waxay tahay wiilasha soomaaliyeed ee dhallinyarada ah iyo waalidkii dhalay iyo dadkii saaxiibada la ahaa war nimankaana way sii dabargo'ayaan waanay bilaaban waanay dhammaanayaane wiilasha aan ka badbaadsanno hooyadii iyo aabbihii iyo walaalkii dhalay maanta wiilasha meeshaa ku dhammaaday ee dhallinyarada ah oo waxay u dhammaadeenna aan la garanaynin waxaan mar kale ugu baaqaynaa wiilasha aan uga yeedhanno aanan ka soo celinno shabaab mustaqbalay leeyihiin dal bay leeyihiin dowladay leeyihiin mustaqbal iyo rajo kama jirto nolosha shabaabnimada iyo xaggeeda muddo toddobaadyo ahba waxaa jirtay weerarro loo adeegsanayo madaafiic oo xilliyada qaar habeenkii ka dhaca magaalada muqdisho iyadoo habeennadii ugu dambeeyeyna xoogaga al-shabaab iyo ciidamada dowladda oo ay taageerayaan kuwa amisom uu iska hor imaad ku dhex maray degmooyinka heliwaa yaqshid deegaanka suuqa xoolaha iyo goobo kale oo ka tirsan caasimadda taasi oo ay mas-uuliyiin dowladda ka tirsanina sheegeen in weeraradaasi ay soo qaadeen al-shabaab oo soo galay magaalada caasimadda balse madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa soo gelitaanka shabaab ee muqdisho ku macneeyey hoosu dhac ku yimi awooddii shabaabka nimanka shabaaba inay soo cararaan oo magaalada muqdisho ku soo cararaan oo ay muqdisho dhexdeeda iskudayada noocaana ay ka sameeyaan waxay tilmaam u tahay tabartooda iyo yaraanteeda waana ka shaqaynaynaa intaas u dambaysay oo rafashadan inay muxuu ahay ka dhammaato laakiin dadka soomaaliyeed waxaan leenahay ha u diyaargaroobaano waxaan shabaab ay wadaanay isku dayayaan dagaalka ku soo socda inay annaga naga leexiyaan ama na weeciyaan ama meel kale ay inoo jeediyaan suurtagal maaha dagaal weyna soo socdo dagaalkaas waa ballaaran yahay waxaan rajaynaynaa kii shabaab markii ugu dambeysay oo dalkani ou dhibka ku hayay oo kusii hayn lahaa inay noqoto waxaan u sheegaynaa dadka soomaaliyeed ha u diyaar garoobaano dagaalka muxuu ah shabaab lala gelaayo dowladda iyo dalalka wadamada iyo shucuubta iyo maxaanku raha ciidamada caalamiga na na kaalmaynaya iyo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ciidanka maxaanku irahdaa booliiska iyo ciidanka nabad sugidda dhammaan ciidanka qalabka sida ee dowladda soomaaliya ka wada qaybgelaya shacabka soomaaliyeedna waa ka qaybgelaya dowladda federaalka ah ee soomaaliya oo ay dadka siyaasadda falanqeeya ku dhaliilaan habacsanaan dhinaca amniga ah ayuu haatan madaxweyne xasan sheekh maxamuud wuxuu si adag u sheegay inay ka go'an tahay adkeynta nabadgelyada baryaha soo socda iyo maalmaha soo socda dowladda soomaaliya waxay soo saari doontaa awaamir cusub dadaallo cusub iyo isbedello cusub oo dhinaca amniga weliba si gaar ah u khuseeya ayay dowladdu la imaan doontaa waa isbedel jaddi ah oo horumarka amniga sugidda amniga dalka loogu talagalay shabaab waa ka tiro badannahay waa ka xoog badannahay waa ka xoolo badannahay waa ka caqli iyo muxuuaha garasho badannahay abaabul la'aan iyo diyaar garoobid la'aan iyo maxaanku irahdaa hawshio aan isku isku hallaynay oo qoladaasaa qabanaysa iyo qoladaasaa qabanaysa ah waayo cimrigooda wuxuu ku jiraa maantana dadka soomaaliyeed meelkasta ku noole way wada garteen sidoo kalena wasiirka arrimaha gudaha soomaaliya cabdilaahi goodax barre oo goobjoog ka ahaa weerarkii shalay lagu qaaday madaxtooyada soomaaliya ayaa mar u xalayto u warramay barnaamijka martida mikafoonka ee v o weda waxa uu faahfaahin ka bixiyey sidii ay waxu dhaceen shilkii ka dhacday shalay meeshan anugu waan joogay masaajidka ayaan ku jiray waktigaas khudbadii ayaa socotay oo yani khudbadii jimcaha socotay waxaan maqalnay qarax qaraxaas wuxuu ka dhacay ihidka dambe ee madaxtooyada ee dhinaca boondheere iyo iskoolka fifteen may dhinaceeda qaraxii markuu dhacay isla markii waxaa weerar lagu soo qaaday ihidkii qaraxu ka dhacay ciidamada markaas waktigii saada lagu jiraa laga ay aheyd marka ciidamadu aaday isaga caabiyeen laakiin raggii gudahay soo galeen markii gudaha soo galeenna waa lagu dhameeyey dhammaantood meesha ku dhinteen laba qaraxa ku dhimatay iyo toddoba meesha ihidka laga soo galaayo ku dhimatay ayay ahaayeen master goodax wasiirka arrimaha gudaha soomaaliya wuxuu intaasi raaciyey in qaar ka tirsan ciidamada ilaalada oo ku sugnaa xarunta madaxtooyadu ay dhinteen kadib markii ay isku dayeen inay riixaan mid ka mida baabuurtii waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey ee weerarkaasi lagu soo qaaday qoladan baabuurka qaraxa ka qarxay maalinta kale ay saaraayeen askartii u horreysay oo soo waxaysantay ayaa waxay damceen baabuurkan intuusan qarxin inay meesha ka riixaan intay riixaayeen ayuu qarxay marka laba askariya meesha ku dhimatay geesta kalena urur goboleedka igad wakiilka qaramada midoobe ugu qaabilsan soomaaliya iyo golaha ammaanka ee qaramada midoobe ayaa si isku mida u cambaareeyey weerarka shalay lagu qaaday madaxtooyada soomaaliya qoraal goordhaweyto ka soo baxay xafiiska golaha ammaanka ee qaramada midoobe ayaa lagu sheegay in dhammaan xubnaha golaha ammaanku ay ka xun yihiin weerarkaasi islamarkaasina ay bogaadinayaan ciidamada dowladda federaalka ah ee soomaaliya iyo kuwa amisom ee ka hortegay weerarkaasi waxaanay xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay sheegeen in duulaanada noocan oo kalehi aanay ka hor joogsan doonin inay soomaaliya taageeraan islamarkaana aanay ka leexin doonin jidkii taageerada nabadda iyo xasilooni soo celinta soomaaliya iyaga oo ku nuuxnuuxsaday qawaaniinta caalamiga ah ee la dagaalanka argagixisada
sahre ciidla nuur aad bay u mahadsan tahay oo warbixintaasi inooga diyaarisay jawaabta madaxweynaha soomaaliya ee qaraxii shalay lala beegsaday xarunta villa soomaaliya ee madaxtooyada halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliya idaacadda voice of america washington